bismillahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda dalsan
qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah gudoomiye madaale oo sheegay in shacabka ku nool magaalada muqdisho laga qaada canshuuro islamarkaana ay wajahaan culaysyo kala duwan
rabab xooggan oo dabaylo wata oo ka da-ay magaalada xaabo ayaa saameyn ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaaladaasi wasiir ka tirsan xukuumadda puntland oo kormeer ku sameeyey magaalada xaabo oo markaasi roobab ay ka da-een
gudoomiyaha gobolka sool ee puntland oo ka hadlay xaaladda magaalada laascaan ee gobolka sool
dowladda masar oo deeq raashin ah soo gaarsiisay dowladda soomaaliya
muwaadin soomaaliyaha lagu dilay dalka soud africa magaalada laascaanood oo mar kale saaka ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata
akhbaaraadka dunida dowladaha ruushka iyo ukrein oo mar kale isdhaafsaday maxaabiistii ay kala haysteen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa duhurnimo axadda taariikhduna ay ku beegantahay kowda bisha koowaad sanadka labada kun saddex iyo labaatanka u diyaargarooba warkii duhurnimo oo dhammaystiran
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho madaale ayaa sheegay in shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho laga qaado canshuur islamarkaana ay wajahayaan dhibaatooyin fara badan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa hadalkana waxa uu ka sheegay dib markii maamulkiisi uu soo dhoweeyey miisaaniyadda sanada labada kun saddex labaatan uu saxiix madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya gudoomiye madaale ayaa sheegay inay shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho aysan haysan isbitaallay waxbarasho islamarkaana si lacag la-aan ah loogu dhigto islamarkaana aysan haysan arrimahaasi caafimaadkii waxbarashada ku saabsan oo ku filan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho maadaama canshuurta laga qaado la doonaya in wax loogu qabto shacabka ku dhaqan magaalada waxaana sidoo kale uu sheegay in culayso fara badan ay soo wajahayaan xilliyada qaar shacabka ku dhaqan magaalada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho arrimahaasi ka hadlaya ayaa yiri ugu adeegay rabaan haddii canshuurtu kaliya ay ku soo aruurto mushahar hadday ku ururto oo caloosha galow mususha aado hadday ku soo aruurto meeshaasi mar walba waxaa maqnaanaya adeegiyaa maqnaanayo marka taasna waa inaan ku dadaalna haddii ilaa yidhaahdo waxaa lagaa maarmaana marka inaan kulligayn iskaashanno oon garbaha isqabsanno annagoo u adeegayna bulshadayna u adeegayno waa inay keensoobici soo toosaayo iyo markaan jiifanaynaba waa inay qalbiga nooga taallo cidda naga dambayso noo baahan cidda ay tahay inaan naqaanno waa laga maarmaan maxaa yeele waxaan qaadna waa mas-uuliyad mas-uuliyadna waata uu leeyahay ilaahay uu leeyahay inaa caradna alamaanata cala samaawaati walardi waljibaali fa abayna yaxmilnaha cirkaa loo bandhigay dhulkaa loo bandhigay waa diideen inay qaadaan laakiin insaankaa qaadaa la leeyahay maxaa sababa waa jaahilaa la leeyahay jahligaa keenaya maxaa yeelay mas-uuliyadda culayskeeda inuusan dareemaynin marka waxaa naga rabaa cid kasta meesha uu joogo mas-uul ka yahay maanta qofkii loo dhiibo xafiis inta la fadhiisiiyo kursiga miisleysu ag dhigo kursigaas iyo miiskaas iyo wixii ka ratimaayo mas-uul ka yah qof kasta marka meeshuu joogo uu mas-uul ka yah kii dhaqaalo aruurinaayey kii lagu soo shubaayey kii ku maqnaa kan maamulaayey kulligood waxa waaya mas-uuliyadna wada saaran waa taasna waxaan uga gudbi karnaa hadda waxaan uga gudbi karnaa jidadka oo cariiriga oon maraynaan uga gudbi karnaa saddex waxaana hortaaga niman la yidhaahdo khawaarij oo dadkii hurdo iyo hargelmo u diidaa joogo
roobab xooggan oo markaasi saameyn ku yeeshay dadka deegaanka ee magaalada xaabo ayaa ka da-ay magaaladaasi oo ah magaalo xebeed ka tirsan gobolka bari waxaana saameyn ay ku yeelatay dadkii kaluumaysatada ahaa ee magaalo xeebeedkaasi ka kaluumaysanayay iyo guud ahaan magaaladaasi waxaana markaas dadka deegaanka ay ka hadlayaan saameynta roobabkaasi ay ku yeesheen sidoo kale wasiiro ka tirsan puntland oo kormeer ku sameeyey magaaladaasi ayaa iyana halkaasi ka hadlay ilaahay marka ugu horeysa waa ku xamdinaqaynaa ilaahayna waxaan rajaynaynaa khasaaraha iyo dhibta uu hadda geystay oo la sheegayo oo ama aan indhahayaga ku aragna maaha wax ka badan inaanu geysan laakiin inay noqoto mid lagu intifaacsado oo raxmad inoo noqoto baan rajaynaynaa waxaan goobjoog u ahayn oo aanu joognay aanu arkaynay kole magaalada hadda xaabo siba waxay u tahay jasiirad camal oo dhinacyadu waxa weye biyuhu ka marayaan oo lagama bixi karayo qaybta kale oo daanta kale ama meesha la yidhaahdo dayaxa looma gudi karo laakiinse hadda intaan joogno waxaa indhuhu marka ugu horreeyaba qabanayaan xarunta gaadiidka badda oo markaan xarun u ahayd ay joogeen magaalada xaabo ay u badnaayeen oo ka shaqaynayeen in gaadiidkii badda intiisii badnaa wixii markaa laga gaari kara laga soo badbaadiyey maaha laakiin in badan oo ka mid ah weli tirada si rasmi looma hayo laakiin in badan oo ka mid ah inay la tagtay baddu waayo hadda waxaa muuqda baddii oo toos ay u gelayso biyo badan oo sida webigii oo kale ah
haye marka biyaha ka dhurbaan waa gartay hal mar baa daadki yimid waa gartay iyadoo kale wareegtabaan haye biyaha ku qaata biyaha qaata marka haye marka waa ka soo degi weydo oo waxaa samayn inaa badbaadisid baa qorshahaagu haamiya isla naftaada waa ka soo badbaadsan kara aan naftayda waa badbaadsan kara oo ka boodi lahaa haye ilaahay waxay qaadatay ilaahay hadda roobka wuxuu qaatay soddon iyo shan saxmadood ilaa afar laashna way degeen dhaawacna ma jiro dadkii baddii ayay ku kala gaadoosanayeen cunno la'aan badan baa ka jirta dadkii oo baahi badan baahaysa waxaana waysaa qooriga dhinaciisa garkaasa baa ilaayo waxaa jira soddon saxmadood oo aan hadda laga hayn war laga hayn
aad baan u waraysay meelo badan oo taleefon u diray waxaa jira khasaare fara badan oo soo gaaray shacabka ha ugu badnaato magaalada dayaxa oo magaalada ka go'day buundadii looga tallaabi jirana ay go'day oo aad arkaysaan waa taas magaalada waxaa isku xidhay buunda ay isku xidhay magaalada xaabo iyo dayaxa buundadii daadkii baa qaatay way go'day biyihii baana kala xayiray labadii magaalo wax wara iyo wax gurmada oo loo samayn karaana ma jiraan marka waxaan leenahay diyaarad waa in naloo soo diro degdega guryo fara badan baa tegey oo magaalada guryaheeda dhammaan daadku waa qaaday laakiin dadkii baanu meel la'nahay oo hadda wax taleefon oo shaqaynayaa ma jiraan dabkii baa ka wada dhacay ilaa wax koronto ahayna magaalada ma jiraan marka waxaan kula xiriirra ma hayno iyo waxaan ugu tagno magaalada xaabana waxay u dhow yahay daadku inuu isaga gudbo badda iyo magaalada dhexdeeda halkaasna magaaladu la waayo gabigeedaba
wasiire ka tirsan xukuumadda puntland iyo weliba dadka deegaanka xaabo ee gobolka bari oo iyagu saameyn ku yeeshay roobab hoygaana oo ka da-ay deegaanadaas islamarkaana doonyihii kalluumaysiga ay la tageen oo iyagu ka hadlayay xaaladda deegaankaasi dhinaca laascaanood magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa maanta dabadbaxyo kale ay ka dhaceen iyadoo qadkii internetkana ee maamulka somalilan ay ka jareen magaaladaasi wararkii ugu dambeeyey xaaladaha magaalada laascaan ee gobolka sool wariyaheena cali aadan ayaa soo koobaya xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee somalilan ayaa cambaareysay in hub loo adeegsado dadka rayidka ah ee banaanbaxyada ka wada magaalada laascaanood xarunta ayaa qoraal ay soo saartay waxay ka dalbatay in baaritaano lagu sameeyo gacan ka hadalka ay ciidamadu ku wajahayaan dadka shacabka ah ee ka gadoodsan dilalka kusoo noqnoqday magaalada laascaanood xarunta xuquuqul insaanka somalilan ayaa ku baaqday in la xushmeeyo xaqa banaanbaxyaasha iyo codkooda sida dastuurka uu siinayo sidoo kale dowladda mareykanka ayaa shalay ka hadashay dhibaatada haatan ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool qoraal kasoo baxay safaaradda mareykanka ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay mareykanka ee codkiisu uu ku biirinayo dadka ku baaqaya in xaaladda la dejiyo wararku ku saabsan rabshadaha somalilan waxaan codkeena ku biirinaynaa dadka ku baaqaya in xaaladda la dejiyo ayaa lagu yidhi war kasoo baxay safaaradda mareykanka ee muqdisho waxaa kale oo lagu yidhi qoraalkan safaaradda kasoo baxay nabadda iyo kala dambeynta waa in la ilaaliyo lagana dhowrsado dagaal lagu waxyeeleynayo shacabka iyo burburinta hantida banaanbaxyada rabshadaha wata ee maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada laascaanood ayaa qarxay kadib markii dil loogu geystay magaaladaasi cabdifataax cabdulaahi cabdi hadraabi oo kamid ah dhallinyarada deegaankaasi siyaasadda ka muuqday ninkaas oo ahaa dhalinyaro ayaa ka tirsanaa xisbiga mucaaradka somalilan ee wadani waxaana la garan waayay ciddii dishay taas ayaana sababtay banaanbaxyada rabshadaha wata magaalada waxaa kusoo noqnoqday dilal kooxa aan la garanaynin ay ka geystaan waxaana la beegsadaa dadka haldowrka u ah bulshada magaalada laascaanood ee gobolka sool
dhanka kalena gudoomiyaha gobolka sool ee puntland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha ka taagan magaalada laascaanood
soomaalinimadina ka baxa diinta iyo soomaalinimad ma kala hadho dadka de muslimka ahi waxa weeye waa waalidkii dhalay qofku waalidka ah sheegan hadii lagu yidhaaho dee waxa weye waa nasabkaagii ka bax iyo diintaadii ka bax hadda waxaa la laynayaa culimaaudiinkii masaajidii baa hadda dadkii loogu galay lagu laynayaa waxaan u baaqayaa dadka gobolka sool degan iyo gobollada kaleba inay dagaalkaasi saaka meel la dhowrtaa ma jirto meel loo dambo oo u dambaysaana ma jirto waxaan ku baaqaynaa inay isdifaacaan inay dagaalka galaan cid kasta oo soomaaliyeed ama muslim dee ha aragto dhibaatada lagu hayo shacabkaas aan waxba geysan ee loo laynaayo diintiina ka baxa ka baxa soomaalinimadiina soomaalinimada iyo diintu ma kala hadho waa waalidkii qof ka dhalay iyo dee diintani muqadiska ahayd waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed dee ha aragto waxaas xumaatada la samaynayo ee uu samaynayo musabixi musabixi de waa caadayste uu yaqaano waa ninkii ku soo saaray abtiyaashii inuu yidhaaho anuu wax dili karaya duco qaadan maayo waalidka dhalay ku yidhi mar labaad iyo mar saddexaad dadka waxaan u baaqayaa weliba khaasatan gobolka sooldegan marka idinku aad jifijifi isu qabataan cid idka hub badan iyo cid idka dhaqaala badan ma jirto haddii qurba joog layahay iyo haddii dal joog layahay maanta meel bay maraysaa qofka waxa la baxaana uu waxa uu la baxayahay uu yahay lacag sadaqa uu la baxay qofka kale ee joogaana uu waxa uu la baxaya ay tahay shahiid uu naftiisa iyo maalkiisa waa shahiid weeye dadka ku dhintayna waa shahiid waxaan leenahay ha loo diyaargaroobo ha la soo baxo qof walowba badbaadi naftaada iyo ehelkaaga iyo qaraabadaada qof walowba diyaargarow qabiil walowba diyaargarow dhammaanna shacab weynaha puntland
gudoomiyaha gobolka sool ayuu kaasi oo ka hadlayay xaaladaha magaalada laascaanood ee gobolka sool isagoo ku sugan magaalada garowe dowladda dalka masar ayaa deeq raashiina waxa ay soo gaarsiisay dowladda dalka soomaaliya si looga qeyb qaato abaaraha ka jira gudaha dalka salmaan cadaal ayaa warkan soofa inoo hayaa dowladda masar ayaa deeq raashina waxay soo gaarsiisay gudaha soomaaliya qoraal shalay lasoo dhigay barta facebook ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ayaana lagu sheegay in markab waday shixnadaasi uu kusoo xirtay degada weyn ee magaalada caasimadda ee muqdisho qoraalka ayaa lagu xusay in munaasabada lagula kala wareegayay shixnadaasi ay goobjoog ka ahaayeen safiirka masar u jooga muqdisho ambasador maxamed albaas iyo wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadam iyo dire mas-uuliyiin kale oga kala socday xukuumadda soomaaliya iyo wakiil ka socday ururka bisha cas ee soomaaliya shixnada deeqda ah ee lasoo gaarsiiyey xukuumadda soomaaliya oo guud ahaan dhan laba boqol iyo afartan tan waxa ay isugu jiraan cunto qalab caafimaad iyo qeybo kale oo gargaar samafal ah dhanka kale wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka mahadceliyey deeqdaasi oo ay dowladda masar ugu talagashay in wax lagu qabto macluusha ka jirta dalka si kastaba ahaatee shixnada gargaarka ah ee ka timid masar ayaa kusoo beegmaysaa xili uu soo hagaagayo xiriirka ka dhexeeya labada wadan ee soomaaliya iyo masar oo horey u xumaa xilligii hore ee dowladii uu hogaaminayay maxamed cabdulahi farmaajo
warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladaha ruushka iyo ukrein ayaa mar kale isdhaafsaday maxaabiis dagaal intii ay socday dagaaladaasi lagu kala qabsaday wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ruushka ee dalka ukrein ayaa mar kale sheegay in maxaabiis aada u fara badan ee loo qabtay dagaalka dalka ukrein oo ka kala tirsan labada dal ukrein ee ruushka la isdhaafsaday waana markii labaad sidaan oo kale labada dowladood ay isdhaafsadaan maxaabiista iyadoo arrintaana gadaal ay ka reexeen dowladaha katirsan neto gaar ahaan dowladda dalkaasi turkiga hay-adda qaramada mid u qaabishan dhinaca qaxootiga u n s h r hay-adda i c r c maraan markii ugu horeysay isdhaafsiga labadan dowladood ee maxaabiista dagaalka ku walqabsadeen ay isweydaarsadaan guud ahaana warkii doornimo idaacadda dalsan oo nageynta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel